wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga dowladda jubbaland ayaa tababar loogu kordhinayo xirfadda u qabatay howlwadeenada wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga dowladda jubbaland mudane maxamuud cabdi axmed ayaa tababarka uga daafuray magaalada kismaayo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda kuwaasoo loo diyaarinayo siday gacan u egeysan lahaayeen diiwaangelinta iyo xog ururinta iskaashatooyinka kalluumaysiga deegaanada jubbaland barnaamijkan oo sare u qaadaya xoojinta maalgelinta iyo aqoon kalluumaysatada ayaa socon doona muddo toban maalmood ah iyadoo ay ka faa'iidaysanayaasha tobabarkan ay qaadan doonaan casharo waxtar weynu leh bahda kalluumaysatada iyo waxsoo saarka kheyraadka buluuga ee deegaanada dowladda jubbaland haddaba waxaa warbaahinta la hadlay oo si faahfaahsan uga warbixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga dhaqaalaha buluuga ee dowladda jubbaland mudane maxamuud cabdi axmed dhawaada waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in aan tiimka wasaaradda ama shaqaalaha wasaaradda qeybaheeda kala duwan aan u furno tababar tababarkaas oo khuseeya sidii aan u diiwaangelin lahayn xog ururin kaydin iyo monitoring and evaluation ama dabagalka waxaa loo yaqaano barnaamijkan wuxuu saldhig u noqon doonaa qorshe aan ka diyaarinay ama aan u diyaarinay deegaanada xeebaha oo aan ugu talagalnay in xog lagu soo ururiyo xogtii la kaydiyo xogtii la tafatiro kadibna xogtaasi aan soo ururin doono lagu dhaqaaqo waxaan rajaynaynaa in aan gaarno ugu yaraan soddon ama konton qoys oo ka kala imaanayo iskaashatooyinka nala shaqeeyo marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tababarka inaad si fiican u qaadataan mashruucan waa bilow waxaan rajaynaynaa in aad micnaha xogtii la ururinayay ama qorshaheedii ama diiwaangelintii ama kaydinteedii aad fahankeeda maanta aad si fiican u qaadataan kadibna xogtaasi ama ururintaasi ama fahanka aad qaadataan waxaan rabnaa in aad fulinteeda aan dhaqaaqno insha allahu tababarkan toban beri wuu socon doonaa wixii xigan waxay noqonaysaa fulintii qorshaha mashruuca insha allahu muddo usbuucan ama usbuuca dambe waxaa xigi doono in aan xogtii aad soo ururiseen ama tiimkii aad soo soo soo xusheen in aan ayagana laftigooda tababaro u sameyno sida kalluumaysatada loo kalluumaysto khataraha ka jira badda kadibna waxaan sameyn doonaa insha allah hadduu ilaah yihahdo agabyo inaan siino ugu yaraan sideed sagaal cooperative ama iskaashatooyin baan gaari doonaa waana mahadsantihiin tiimka daadihinayo ayagana waxaan rabnaa cashiraday bixinayaan cashira waxtar leh inay bixiyaan annagana ka wasaarad ahaan ama ka mas-uuliyad ahaan kolley mas-uuliyad baa naga saaran shaqadan in la fuliyo marka waxaan rajaynaynaa inaad ka